Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed ee ku guuleystay inay isticmaalaan nidaamka tamarta oo ah mid dalka haatan loo jihaynayo. Shirkan waxaa ka qayb galay madaxda shirkadaha ka howlgala magaalada Muqdisho, wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qeybtood, iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horeyn, maamulka shirkadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa madasha ka hadlay.
inuu yahay jidka aan ku gaari karayno horumar waara oo kobcinaya dhaqaalaha dalkeenna kuna joojin karno kuna, kuna hormari karno wax soo saarka dadkeena. Xaaladda tamarta Soomaaliya sidaan wada ogsoonnahay dalkeenna Ilaahay wuxuu ku madanaystay qorrax iyo iftiin joogto ah iyo jawi muctadil ah oon marna barafna aadan arkayn marna haddii alla ku reeyo qorrax aad la joogi weyso sida wadamada qaarkiis aadan arkayn saa daraaddeed waa meel runtii si fiican looga fekeri karo in wax tamar wax soo saar fiican leh meel gaarta ee biyo laga dhali karo waa qabnaa bad intaa leg baa qabnaa webiyaalan qabnaa maaragtay een, ee, qorraxaa noo taalla een, ee, marka xaaladdaas in aad iyo aad looga faa'iideysto rajeynaa sidaan wada ognahay dalkeenna ilaahay wuxuu ku manaystay qorraxdaas iyo barwaaqadaas boqolkii siddeetan iyo shan korontada laga isticmaalo dalkeenna waxaa lagu shidaa diesel dieselkaas oo wata pollution marka in koronto nadiifa la helo oo green energy waxa la yidhaahda lagu magacaabo laga soo saaro muhiimay u tahay dalkeenna haddaba dowlka ganacsatada iyo shirkadda hormuud oo waxaan isku waxaan isku daynay inaan buuxinno kaalinta oo dadkeenna ay Wasiir Cabdulaahi Bidham Warsame, wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliya, ayaa sheegay in saddexda sano ee soo socota dalka hoos looga dhigi doono nidaamka isticmaalka amaba adeegsiga shidaalka konton boqolkiiba korna loo qaadi doono in loo jihaysto isticmaalka tamarta.
tamarta qorraxda iyo dabayshu waxay noqotay xal isbeddel iyo dardargelin u ah soomaaliya iftiinka qorraxda ee aan ku nahay hodanka waxaa loo helay fursad aan la malayn karin nidaamyada guryaha qorraxda ku shaqeeya iyo minigriiryadu waxay yihiin awood siinayaan tuulooyin iyo baadiye aan ku riyoonayn in ay helaan koronto waxayna kor u qaadeen ganacsiga adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada soomaaliya celcelis waxaan helnaa maalintii lix saacadood oo qorraxa marka waxaan ka mid nahay wadamada ugu badbadan meelo inaga badbadani waa jiraan wadamada ugu badbadan ee celceliskoodu intaasoo saacadood yahay ka faa'iidaysigeeda marka muddo badan waa ina dhaaftay laakiin hadda waa loo heelan yahay waa loo soo jeedaa ka dowlad ahaan wasaarad ahaan waxaanu haddeer awood badan saaray in laga faa'iidaysto awooddaas iyo barwaaqada koronto ee ilaahay inoogu deeqay iskaashiga u dhexeeya dowladda federaalka saaxiibada horumarinta caalamka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa midho dhalaya nidaamyada sharciyeynta iyo xeerar lagu hagi karo korontada dalka ayaan diyaarinay waxaan si xeel dheer uga shaqaynaa soo jiidashada maalgashiga mashaariicda qaar ka mid a marti sharaftii ka qayb gashay kulanka ayaa dhankooda kelmada ka jeediyey dhanka tamarta soomaaliya oo ciwaankeena oo maanta halkaas yahay tamarta marka la dhaho dadka inta badan waxaa kusoo dhaca inta badan korontaa kusoo dhacda laakiin shidaalkuna kama reebana iyo maxaanku irahdaa l b g go isagoo laftigiisa energy cusub oo dhinaca shidaalka isagoo laftiisa bandhoo ah dalal badan oo horumaray ayaa si weyn u isticmaala tamarta waxa ayna kaga baaqsadeen taa in uu baxo shidaal badan oo ka mid ah hoos u dhacyada ugu ballaaran ee dalka iyaga haysto kharashaadka ku baxaya isticmaalka shidaalka